waxaa ka dhacay sool xalay baa waxaa ka dhacay in maxaabiistii barh ka mida ay ka baxsatay jeelkii qadiyadaasina waxay ku timi may hayn qadiyad jeelka ama dibadda laga soo weeraray ama sidaan meelaha ka maqlay qabaa'il gaari jeerkii weeraray laakiin jeelka gudihiisa ayay ka dhacday waana islaa uun annaga dhexdayada markaanu dib u raacanina waxaa arrintani ka timi uun ciidanka asluubta iyo saraakiishii jeelka ilaalinaysay ayaga unbay dhexdooda ka timi wax dibadda nooga yimay ahayn gudoomiye waxaa la sheegayaa in maxaabiis ku jirtay xabsigoo gudaha ku jira ay baxeen trainta leg baa ka baxeen maxaabiista laba guruub bay kala ahaayeen qaybi waxay baxday habeen saddexdii xalayto waxaa la saaray saddex nin oo weliba faldembiyeed culus lagu eedeynayay oo dil lagu eedeynayey saddexdaa nin iyo qayb ka mida ciidankii asluubtu xalay bay baxeen oo weliba uu ku jiro ninkii xalayto jeelka ka ahaa arasa ninka xalayto jeelka ka ahaa qayb kale oo lix iyo toban saddex iyo toban ah saaka markii la soo kacay ee la furay jeelkii ee la arkay in maxaabiistii maqan tahay buise ninkii taliyii jeelka jeegare dabadeedna maxaabiistii baa soo jiidhay adigu halkaa meeshaa shiqaaqa ka dhacday aad baan uga tacsidaynayaa aadna waan uga xunnahay waxaa ku dhintay hal askari waayo guddoomiye laakiin markaade tirada intaa lagaa laba jeeroo kala duwan baxday arrinkan yaa gacan ka geystay yaa sameeyey yaad u toonsantay arrinkan annaga nagama dheeraa waa dhexdayada waa jeelka uun dhexdiisa laga deberay annagunbaa dib isu tuhunsan annagaa dib isu saxayna waa dhexdayada un laakiin wax dibadda nooga yimi ma jirin hal askari oo weliba ahaa askarta ciidanka militariga oo isagu akhlaaq ahaan ugu xidhnaa ayaa meesha ku dhintay marka annagaa unbaa dhexdaya dib isu saxayna haddii lahay ka dhigo hadda maxaa tallaaba la qaaday waa tiro badan markay halkan dhowr iyo tobanna baxsadeen qaar kalena laga saaray laba jeer la kala yimi hadda maxaa tallaaba qaadeen ma ku daba jirtaan raad ma lahaya walaalow kolley dee xalay toorta jeelkii saaka waxaa la wareegay ciidankii asluubta ciidaan ahayn oo ciidanka booliska la wareegay haddana jeelkii gacanta waxaa ku hayay maxaabiista hadhay ciidanka booliska waxaanu kaloo isku daynay waa lagu maqan yahay magaaladuna ma weyna annagoo kaashanayna ciidanka booliska waanu ku daba jirnaa insha allah waanu rajaynaynaa maxaabiista intii dambe ee saaka ka baxday jeelka in la soo qabto haddii lahay ka dhigo